gudoomiyaha degmada boosaaso uu weheliyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka bari iyo madax ka socday hay-adaha un h c r iyo n r c ayaa magaalada boosaaso si wada jira uga dhagax dhigay mashruuc lagu dhisayo guryo ay ka faa'iideysan doonaan dadka danyarta ee ku nool kaonka barakacayaasha magaalada boosaaso guryaha oo ay dhisayso hay-adda n r c ayaa qayb ka ah xalka waara waxaana ka faa'iideysan doona afartan iyo afar qoys oo danyar ah kuwaas oo qoys walba loo dhisayo guri ka kooban laba qol baranda iyo musqushooda gudoomiyaha degmada boosaaso cabdifataax maxamed cismaan shalle iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka bari maxamed dalmar ayaa si wada jira uga warbixiyey mashruuca guryaha loogu dhisayo qoysaska danyarta iyagoona hay-adaha dhisaya guryahan uga mahad celiyey runaantii uga mahad celinaynaa hay-adda u n h c r iyo wasaaradda arrimaha gudaha mashruuca kan ballaaran oo ay qayb weyn ka yihiin in dadkii deganaa buushashka iyo guryaha markaasaan ku habboonayn ee markaas duruuftu dejisay in laga saaro oo dad deegaan ah oo guryo iyo dhul iyagu leeyihiin la dejiyo kamayar ahaan inta aanu xafiiska nimid siyaasaddii ahayd in dadkaas loo dhiso hal qol waxaan ku bedelnay in laba qol loo dhiso maadaama shacabka soomaaliyeed ama faamiliga qoyska soomaaliyeed ay runtii ka badan yihiin shan qof iyo wixii ka badan ay yihiin marka hal qolna uusan ku filnaan karin insha allah waxaan rajaynaynaa qorshahanka siduu u horgalay inaan ku sii socodsiinno oo aan ka sii badinno meeshii labada qol ahayd si markaas faamiligu ay guri fiican ay ku noolaadaan ay u helaan run ahaantii sida uu sheegay ninkan odayga ah oo ka mida dadka degan xaafadda oo ka faa'iidaystay ahna maamulaha iskoolka halkan aan ka dhisnay uu sheegay inay wax badan kaga raysteen waxaan rajaynaya insha allahu tacaalaa dad isaga la mida oo xaafaddan soo degi doona iyaguna insha allah inay ka soo bixi doonaan guryahii deganaayeen oo buushashka ahaa ee guryahakan ay leeyihiin oo deegaanka ah oo waxbarashadii leh caafimaadkii leh isboortiskii leh suuqii leh wax kasta oo adeeg bulshada ah u dhammaystirayna inuu ku soo biiri doono insha allah thank you n c r and n r c also
mahad ilaahay bay u sugnaatay waxaan kaloo mahad celinaya hay-adda u n c r iyo hay-adaha kale un-ka u n c r waa hay-adda keliyahoo aan hubo inay si fiican magaranaysa noola shaqayso gobol ahaan gobolbari ahaan mashaariic badan bay ka qabatay waxaan si aad ugu faraxsanahay maanta inaynu halkan dad badan oo barakacayaal ahaa ay sitiisan ku noqonayaan guryo badan loo dhisayo guryahaasoo ka waaraysa fiican kuwii hore oo laga dhisay aad iyo aad baan usoo dhoweynayaa waxaan kaloo u mahad celinayaa maayarka degmada mashruucani guryaha loogu dhisayo afartan iyo afar qoys oo ka mid ah dadka danyarta ee ku nool kaamunka barakacayaasha magaalada boosaaso ayaa qayb ka ah barnaamijka xalka waara